barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaana mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efimada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaana boggayaga internetka ee v o a somali com
waa duhur axad ah tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayadan duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan doorka dhallinyarada ee tabarucaadka iyo caawinta bulshada
ayaamahan dambe waxaa soo kordhaya dhallinyaradu ayaguna is-xilqaamayeen hadday baraha bulshaha tahay iyo hadday tahay inay dadka kale ay caawiyaan dhallinyaro badan waxay samaynayeen inay dadka taagta daran ay caawiyaan oo ayagu intay contribution iska aruuriyaan ay gaarsiiyaan
sidoo kalena kaalmihii heesaha ayaan iyaguna barnaamij ka madhnayn maantana waxaan idiin haynaa xishoodayo caashaqaagiiba canuun weynigu abuure anigu xalay seexawaaye adigumay xasuusanaysa waa hagaagwa heesta xamesh xamesh xagga dambe barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana dabcan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wararka naga soo gaadhaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegayaa in uu halkaas ka dhacay qarax uu fuliyey qof ismiidaamiyey qaraxan oo ka dhacay afaafka hore ee xarunta maamulka gobolka hiiraan ayaa wararka hordhacay waxay sheegayaan in ay ku dhinteen ilaa saddex qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa saddex iyo toban qof oo kale laamaha ammaanka ayaa haatan goobtaas ka wada howlgallo wixii arrintaas ee kusoo kordhana waxaad kaga bogan doontaan idaacadaha iyaga soo socda duufaanta irma ayaa sii xoogaysanaysa iyadoo u socota dhanka biyaha kulul islamarkaana wadata dabeyle iyo rooba kuna aadaan gobolka florida ee waddanka maraykanka duufaantan oo heerka labaad islamarkaana qiyaas ahaan jaraysa laba boqol iyo toban kilomitir saacaddiiba ayaa ay wehelinayaan dabaylo ayay islamarkaana la filayaa inay burbur ku keento gobolkaasi oo aan duufaani ku dhicin amaba aan arag muddo qarniya duufaanta rirma ayaa sida oo kale la filayaa inay soo gaadho gobolkaasi subaxnimada axadda maanta guddoomiyaha gobolkaasi rick scott ayaa fiidnimadii sabtidii sheegay in ay ku jiraan xaalad deg deg a isagoo dadkana ugu baaqay in ay ka tagaan meelaha dadka laga daadgureeyey
duhur wanaagsan idi lahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhallinyarada soomaalida ayaa la tilmaamaa inay yihiin kuwa ugu badan bulshada waxaana muddooyinkan soo kordhaya tirada dhallinyarada ah ee ka qayb qaadanaya howlaha tabarucaadka ah ee bulshada loo fidinayo iyada iyaga oo adeegsanaya warbaahinta bulshada ama adeegyada kale ee ay heli karaan waxaanay badanaaba la tilmaamaa in ay door ka qaataan caawinta dadka baahan iyo weliba culaysyada bulshada kusoo kordha barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan ayaan kusoo qaadanaynaa qaybaha ay bulshada kaga jiraan dhallinyaradu iyo doorka ay ciyaaraan wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada arrimaha bulshada ka shaqaysa kula kulmay magaalada muqdisho
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka v o a toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa dhallinyaro soomaaliyeed oo hadda la yimid hal abuur ah in dalku iyagu ay ka sameeyaan caawin dadka ku wada dhiban dhallinyarta soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe gaar ahaan xilliga lagu jira ciidaha waxay door wanaagsan ku lahaayeen iscaawinta dadka ku wada taagta daran qaarkoodna waxayba ciidsiinayeen dadka danyarta caruurahooda ku jira xerooyinka barakaca qaarkood waxay door wanaagsan ka ciyaareen gurmadkii loo sameynaya meeluhu abaaruhu ay ka jireen iyo guud ahaan caawinta dadka soomaalida waa hal abuur marka loo eego gudaha dhallinyarada ku cusub door wanaagsanna hadda ay ka muuqanayaan waxaa nagala qaybgelaya cumar xaaji diiriye sadar mukhtaar amiin iyo cabdulqaadir axmed shirwac oo dhammaantood ah dhallinyaro ku dhaqan magaalada muqdisho aan ku horeeyo sadar mukhtaar doorka dhallinyaradu iscaawinta iyo inay dadka ku wada taagtana taageeraan intee bay la egta
bismi illaahi raxmaan raxiim cabdiqaadir horta su-aashu waa su-aal muhiima waaye dhallinyarada soomaaliyeedna inay isweydiiyaan guud ahaan way ila tahay doorka ay dhallinyaradu ku leeyihiin isku gargaaridda bulshada soomaaliyeed runtii muddooyinkii hadda u dambeeyey waxaan isleeyahay dhallinyarada magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalku aad bay iskugu xilqaameen sidii ay dadkoodii ugu gargaari lahaayeen dabacan waxaad moodaa dhallinyaradu waqtiyadii hore ma jiri jirin in kooxooyin iyo ururo ay sameeyaan iyagoo danaha ay ku leeyihiin ay tahay inay bulshada ugu gargaaraan dhinacyo kala duwan bay gargaaradu ay ka samaynayaan marka runtii waxaan isleeyahay arrintaasi ku saabsan ee dhallinyarada inay dadkooda u gargaaraan waa arrin hadda muddooyinkan wixii ka dambeeyey ay u istaageen oo ay tahayna inay sii joogteeyaan dabcan dhallinyarada annagu aanu ka mid nahay sidaan isleeyahay waa asadkii dalkan una baahnaa bulshada bulshadanina baahi weyn bay u qabtaa in in la caawiyo marka cumar diiri doorka dhallinyaradu caawinta marka laga hadlayo hal abuurkan ah in in dadku iscaawiyaan sidee bay kaan u geysan kartaa in dadku iscaawiyaan
waa mahadsantaha cabdulqaadir dhallinyaradu doorka marka laga hadlo wax hadda bilaabanaya maahan soomaaliya markii la yidhaahdo dadkii soo gaarsiiyey gobonimada oo soo bilaaba sooma wuxuu yahay dhallinyaro dhallinyaraduna mar walba oo dhan doorkooda waa muuqdaa waxay ka shaqeeyaan wasaaradaha waxay ka shaqeeyaan booliiska waxay ka shaqeeyaan wax kasta oo ku saabsan horumarka dalka laakiin markii la yidhaahdo ayaamahan dambe waxaa soo kordhayay dhallinyaradu ayagu inay isxilqaamayeen hadday baraha bulshaha tahay iyo hadday tahay inay dadka kale ay caawiyaan dhallinyaro badan waxay sameynayeen inay dadka taagta daran ay caawiyaan oo ayagu inta contribution iska aruuriyaan ay wax iska aruuriyaan ay gaarsiiyaan shirwaxaye bismillaah cabdiqaadir waa mahadsan tahay waxaan isleeyahay anigu dhallinyarada door muhiim ah ayay ka ciyaari karaan oogana fadhiyaan bulshadana ay ugu fadhiyaan sababtoo ah dhallinyaradu horta waa boqolkiiba toddobaatan iyo shan markii estimation la sameeyey populationka soomaaliyeed dhallinyaradu marka hore waxay awood u yeelan karaan in ay soo ogaadaan ama ay helaan xogta bulshada ay la nool yihiin waayo qayb kasta oo ka mid ah bulshada dhallinyaraha joogta ama kaam joog ama xaafad kala joog waxay la socdaan wacyiga dadka ka jira iyo baahida marka waxay awood u leeyihiin inay xogti soo helaan waxay kaloo awood u leeyihiin in ay wax allaale waxay awoodaan haday hadday tahay in ay contribution isku sameeyaan sidii abaarihii markay dhacdayba dharka xataa shaatiyaasha hadda la siiba dadka loo geynahay badarka xaafadda yaal hadda lasoo qaada dadka loo geynahay marka door muhiima ayayay ugu fadhiyaan bulshada in la isu gargaara iyo sidoo kale in laga qayb qaataa nabadaynta iyo dib u dhiska dalka iyo wacyigelinta bulshada mar walba oo la rabo in wax la qabto waxa la kiciyaa ama maaseydka dira ama mar walba u hadla bulshadu inta badan waa dhallinyarada marka dhallinyarada xoogooda aqoontooda iyo kartidooda hadday isu geeyaan waa waxa keliix ee wadanka dhisi kara ayaan aniga isleeyahay mahadsantahay mar haddii toddobaatan boqolkiiba toddobaatan shawni meelaha qaar ee dadku dhallinyar yihiin soomaaliya doorkiina inaad iscaawisaan inaad baahida buuxisaan intay laegtaa sadar
aada iyo aada su-aal muhiima waaye horta runtii dhallinyarada soomaaliyeed sida saaxiibkii cabdiqaadir uu sheegayba toddobaatan iyo shan boqolkiiba ayay bulshadu ka yihiin dabcan percentageka hadda la tilmaamay waa dareemi kartaa inay bulshada populationka ay ka yihiin marka iscaawinta iyo isgarab istaagga iyo maaragtay in bulshada loo gargaaro ah in dareen ay ay dhallinyaradu ay sameeyaan iyagoo iskooda isku abaabulaya dareemaya baahida ay bulshadu u qabto waxaad dareemi kartaa cabdiqaadir dhallinyarada soomaaliyeed waayadii hore markii ay waxbarasho soo dhameeyaan waxyaabaha ay ka fikri jireen waxaa ka mid a inay iyagu shaqaystaan wax uun oo maaragtay u gaara inay qabsadaan laakiin hadda wuu isbedelay ee, qof kasta oo ka mid a dhallinyaradu waxay dareemaysaa mas-uuliyadda inay dalkan ka saaran tahay waxay dareemayaan inay bulshadu ku contribute gareeyaan ama wax ku celiyaan ee, si ay maaragtay dalku u hagaago marka waxaan aaminsanahay waktigan hadda aan joogno dhallinyaradu baraarug weyn bay baraarugeen waxayna u baahan tahay in lasii joogteeyo oo ay ay sii socoto saasaas leeyahay inay Eh, Omar Diirya tillaabooyinka la qaadee la tilmaami karo oo dhallinyaradu sameeyeen maxaa ugu muhiimsan oo isleedihiin waad ku faani kartaa
Een, tallaabooyinka ugu muhiimsan oo la oo la sheegi karo waxaa ka mid a een, dhallinyaradu sida aa sheegtay bacdamaya boqolkiiba seventy five percentage ay ka yihiin mar walboo dhan oo tawjiihii ama sistamkii lagu shaqaynayay ay wax iska bedelaan ama wax la saluuga dadka keliya oo ka hadla dhallinyarada waa hadday baraha bulshada tahay iyo haddii ay si kala tahaba Een, waxay kalay sameeyaan dhallinyaradu wacyigelin aan aan cid Eh, ku- marka laga hadlaya caawinta waxaa la qabtay oo tusaale loo soo qaadan kara maxaa ka mid caawintoo kale waxaa ka mid a een, dadka kaamamka joogo oo kale inay dhallinyaradu ay gaarsiiyeen een, resource ayagoo dhexdooda intay iska aruursiyeen ay ku caawinayeen dadkaas oo dhaqaale dhexdooda ah marka waa wax la tangible oo la taabo karo een, iyagoo jaamacadaha dhahdi kuwa jaamacadaha ha ahaato ama dhallinyarada dhexdeeda ha ahaato marka een, dhallinyarada dowrkooda mar walba oo dhan waa mid taagan waa mid muuqda waa mid aan la xaqari karin bacdama ay boqolkiiba 75 percent dalka ay ka yihiin
Eh, cabdulqaadir axmed in in lays caawin karaan sheegna laakiin si loo helo eh, awood meel iskugu timaado maxaa la gudboon eh, in dhallinyaradun ay awooddooda ku mideeyaan eh, taageerada caawinada horta dhallinyaradu waa hadda laftigeedu waxaa jira dhallinyaro badan ama ururo badan oo ka shaqeeya samafalka kuwa nadaafadda ka shaqeeyaa jira kuwa caafimaad ka shaqeeyaa jira kuwa markii abaaraha ay dhacaan sameeya gurmad oo xaafad xaafad taga wax allaale waxay hayaan ka soo qaado oo dadka siiya masaakiinta ama barakacayaasha ayaa jira marka midda ugu muhiimsan oo looga faa'iidaysan kara xoogga dhallinyaradu waa dhallinyarada marka hore inay midoobaan muruqooda iyo maalkooda iyo maskaxdooda inay mideeyaan in ay ka fogaadaan wax walba oo kala qaybin kara dhallinyarada soomaaliyeed wadanka waxa kala qaybiyey waa siyaasad dhallinyarada intooda badan ma kala qaybsano kan garow jooga kan kismaayo jooga kan baydhabo jooga iyo kan jooga meesha la yidhaahdaa cadaada ninka jooga intaba waxay aaminsan yihiin waa hal fikir oo ah qabyaaladu ayagu inta badan sidai ay dadkii siyaasiyiin A- awooddaas aad sheegayso hal meel see laisku keeni karaa su-aasha waxaan isku keeni karaa in dhallinyaradu midowdo in ay dhallinyaradu ay samaystaan urur dhallinyaro oo urur qarin ah kaas oo ka shaqeeya danaha isku xirka bulshada magaalo kasta ama state kasta maamul goboleed kasta wuxuu leeyahay dhallinyaro ayuu leeyahay ka shaqeeya statekaas ama gobolkaas waxa uu jooga marka muhiimaddu waxaa weeye in dhallinyaradaas la mideeya qaabkii loo midayn lahaana waa in ay dhallinyarada soomaaliyeed ayagu aayahooda iyo mustaqbalkooda ay ka shaqeeyaan dhallinyaradana la mideeya marka Sada- midnimadaas ayay u xiran tahay.
Sa- sa- sadar mukhtaar meelaha aad ka samayso eh, eh, howlahan arrimahan bini-aadam la xiriira xaggee ka mid ah Eh, runtii cabdiqaadirow eh, annaga eh, ka lifeline ahaan organisation aan eh, director ka ahay dabcan waxay ka howlgalaan eh, magaalada muqdisho ama banaadir aan iraahdo iyo shabeellaha hoose oo- iyo guud ahaan koonfur galbeed Eh, waxyaabaha ugu muhiimsan oo annaga aan sameyno eh, ka dhalinyar ahaan aniga keligay maahan ko- kooxo kale ay la jirto waxyaabaha annagu aan sameyno waxaa ka mid ah in bulshadii ay eh, ku ragaaday eh, dhibaatooyinka khilaafyada ilaan dabcan soomaalidu waad og tahay ee, ee, kala shaki baa jiro sida ay dowladdu hadda ay qabto dib u heshiisiin baa loo baahan yahay dalku in, in laga sameeyo marka waxaan isku hilqaanay inay bulshadu ee, ay, ay maaragtay isdhexgal la sameeyo ay annagoo samaynayno drumar interaction theatre ee, inay bulshadu meel iskaga imaato waxyaabaha markaas taagan oo ay ka mid tahay ee, khilaaf ha ahaado in laga hadlo iyadoo marka ruwaayad iyo fariin loogu gudbinayo bulshada bulshadaas marka loo gudbiyo ayay dadku way ka qayb galayaan ee tiyaatarkaas oo kale waxaan sameynaa community engagement ama community rising inay seminaris ku saabsan ee, isdhexgalka bulshada dhibaatooyinka conflictigu uu leeyahay halka laga gaari haa khilaafaadka halka laga gaari karo dabcan dhallinyarada sportiska iyo waxyaabaha noocaasan sameynaa waad og tahay ee, marka la fiiriyo shabeellaha hoos oo kale waxaa jiro dhibaatooyin joogto ah oo aada u badan oo bulshada ee ragaadiyey sida oo ay dagaalo Marka waxaas waxaa wada dhallinyaro waa dhallinyaro dabcan annagaa ishilqaanay annagaa mas-uuliyaddaa dareennay annagaa haddana rabno inay bulshadeenni ay ay maaragtay ay ay nabad u qaataan hal laga gaaro dalkan si uu u hagaago omar diiriye waxaas la sheegoo dhan waxay u baahan yihiin in la mideeyo marka way aragnimadaada galmudug koonfur galbeed dhallinyaradan guud ahaan xarumaha maamulada ku nool iyo muqdishaba sidee loo midayn kartaa awoodooda
dhalinyarada waxaan isleeyahay hal aragti aan isleeyahay waa lagu miday karaa bacdamaa wadankii oo yahay wadan oo federalisma oo wadankii state state oo yahay halka boonti hadda lagu miday karo waxaan isleeyahay dowladdan way bilowday state kasta hadda waxaa laga soo magacaabo laga keenay hal qof oo u matalaya haddii marka la sameeyo stateyadii ay soo keenaan qolo kasta ay dhalinyaradu inta abaabusho doorasho guud la sameeyo waxaan isdhihi karaa waxaa la samey karaa unit oo dhallinyaronimo ah dhallinyaradu mar walba oo dhan horta cabdiqaadirow doorkooda ugu taagnay ilaa burburkii dowladdii soomaaliya ayagaa shaqada wadeen ayagaa jaamacada fureen ayagaa ka shaqeynaya wax loo yaqaano mobilisationka iyo wacyigelinta ayagaa ka shaqeeyaya social developmentka hadday educationka tahay hadday horumarinta bulshada hadday tahay mar walba oo dhan marka doorkooda ugu taagnaa laakiin asxaabta walaalihi waan ku raacsanahay oo ah in dhallinyarada la midayo marka qaabka loo miday karan waxa waa dama state state wadanka uu yahay in dhallinyaradii sidii qolo state kastaba dhallinyaro uu soo xulaan in la mideeyo guddoomiye loo sameeyo lagu wajaho ay noqdaan baarti taagan oo mar walboona ka shaqeynaya samafalka ama materiaalka waa isdhihi karaa su-aasha ugu dambeyso sidee baraha bulshada looga faa'iideysan karaa waxaan aragnaa in dhallinyaradu meelaha ugu badan isku gaarsiiyaan fariimahan samafaleed meelahaas ay ahayd marka sidee loo xoojin karaa
waxaa loo xoojin karaa horta meesha ugu muhiim hadda ugu muhiimsan oo sourciga waa ay sheegtay waa arrin meelaha arrimaha oo socod loo yaqaano social mediaha ama arrin meelaha bulshada ay ku wadaagta marka hadda waxaa la isticmaalaa barooyin loo bixiya hashtag wax la yihahda oo cawaanka markaas taagan oo la rabo dadka inay ka hadlaan loogu gudbin karaa marka meesha adiga media ama idaacad ah kala hadli lahayd hadda waxaa ka access badan qofku markuu isticmaalaya baraha bulshada markii wax wanaaga ama wax la raba in markaas laga hadla ama problem taayna wadanka looga hadlaa dhalinyaradu marka waa meelaha ugu muhiimsan oo la isticmaali kara marka haddii dhalinyarada horta mid aan ku noqdee dhalinyaradu horta in la mideeyo oo dhalinyarada hal dhalinyaro oo mid ah oo hal qaran la sameeyo mararka waa waxay la xiriirtaa arrimo siyaasadeed waxaan waxaan inta badan arrintaas ama awooddaas authoritygaas hadda gacanta ku hayo oo jeegaraynahaya wasaaradda dhalinyarada isboortiga ayaa maamul goboleedaha ka shaqaynahaya laakiin middaa ah isgargaaridda qof kasta oo dhalinyaro ah ama urur kasta oo dhalinyaro asagoo waajib saaran waaya habka ugu wanaagsan ee uu wax ku gaarsiin karaa hadduu wacyigelin bulshada samaynahaya tuulada uu joogo ka samaynahaya hadduu facebook isticmaalayo oo dadweynaha ama dal ha joogeyna ama dibad ha joogeyna maaseejkiisa uu gaarsiinahaya waxaasoo dhan waa waxyaabaha ama tigniiga ay isticmaali karaan marka ay rabaan inay ka qayb qaataan ama la rabo in la horumariyo bulshada loo isticmaali karaa inta waa la isticmaali karaa waan aaminsanahay aniga
cabdiqaadir aad waa mahadsan tahay runtii dhallinyaradu sida aan sheegnay isku gargaaridda marka laga hadlayo waa waajib qof kasta oo dhallinyaro soomaaliyada loo baahan yahay inuu dalkiisa sidii uu ku hagaagi lahaa uu waajibkaas is saaro dabcan midnimada dhallinyarada iyo siyaabaha lagu heli karaan ani waxaan aaminsanahay in boolosi ama sharci dhallinyarada ay maaragtay lasoo saaro kaas oo marka national boliciga oo dhallinyaradu ay leeyihiin noqon doono si marka dhallinyaradii ay gobol ama degmo ama maaragtay state ha ahaato ay kaga imaadaan isku soo doortaan marka waxaa loo baahan yahay awooddaasi waad og tahay dhallinyaradu ma isku fikirad ahaan hadda islama socdaan iyagoo ururaa bulshadii u gargaaraya kala socda ayaa haddana ma aragtay howl marka midnimada dhallinyarada waxaa lagu heli karaa aaminsanahay in sharci dhallinyaradu la helo kadibna ay wasaaradda dhallinyarada iyo wasaaradaha dhallinyarada oo dowlad goboleedyadu ay isku xilqaamaan inay maaragtay dhallinyarada soomaaliyeed ay helaan hoggaan rasmi oo marka ay iskugu imaadaan taasaa lagu midan karaan aaminsanahay
horena oo u sheegay dhallinyaradu doorkeeda horta waana markii la yidhaahdo back upka soomaaliya markii la yidhaahdo door weyn ay kasoo qaateenoo haddee xornimadii waxa keena dhallinyaro ay ahaayeen haddeer markii la joogana wasaaradihii ayaa ka shaqeeya agaasimiyaalka agaasimo waxidka ah booliiska markii la yidhaahdo wax walboo ka shaqeeya ayaga waaye doorka caawintan ka hadlayna caawinta markii la yidhahdo marka qodobka usoo socdaa waxaan ka hadlayaa roolka iyo caawinta caawintana waan ka hadlayaa oo waxa waaye haddee dhallinyaradu waxay sameeyeen inay contribution inta sameeyeen ay dadkii gaarsiiyeen waa waa fakti waxaan ka hadlaynaa waa wax faktiya oo ay dhallinyaro ay qabteen oo xaqiiqa marka asxaabtii dadooda igula jirtana waa qof walboo dhan hadda xogaalkii iyo dhalinyaro intay ka arkeen wax la xaqiri kara maa doorka cabdulqaadir marka een inta dha- dhar iska aruuriyeen oo iyagu lacag iska aruuriyeen ay waxay gaarsiinayeen dadka taag- taagta daran een waxay ka qayb qaadanayeen social developmentigii horumarkii ka sha- horuma- horumarkii ka shaqeydanayeen marka aniga waxaan is leeyahay dhalinyaradu inta ay qaban kareen way qabteen laakiin boontiga dhiman waxa waaye intii individual loo qaba lahay oo gruub gooni meel jooga ay shaqa ay u qaba lahaayeen in la mideeyo oo unidnimadii dhallinyarada la sameeyo waxaan isdhigi karaa waa waxay wax badan ay soo- ay soo kordhi kartaa marka dhallinyarada waxaan kula dardaarmayaa waa mahadsantihiin shaqooyinkaa qabateen iyo sacaawinta iyo saa usa caawinaysaan tani iyo burburkii abtinow waxaa wadeen shaqo oo runtii dalka horumarinaysa een dowladda iyo dadka indhergaradkana ha ka shaqeeyeen dhallinyarada dowrkoodii hana la mideeyo awoodooda intaasna kula dardaarmaya dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee barnaamijka dhallinyarada v o a waxaana nagala qaybgelaya cumar xaaji deeriye sadar mukhtaar amiin iyo cabdulqaadir axmed shirwa
waagaag dhegaystayaal cabdiqaadir maxamed cabdulle iyo weliba barnaamijkii hibada iyo hal abuurka haddaynu intaasi kaga soo gudubno waxaad ku dhegaysanayseena idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo weliba maxamuud mascade
waa cano wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ha kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalada qaarada yurub ayaa mar kale la isugu soo noqday kadib markii ciyaartoydu ay ka soo laabteen isreereebka koobka kubadda cagta ee adduunka oo ciyaaryahanadu labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ku maqnaayeen iyagoo qaramadooda matalayay waxaana horyaalka dalka ingiriiska kulankii ugu horreeyey toddobaadkan laiskaga hor yimid uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo liverpool labadaasi kooxood oo ka mid a sanadkan kooxaha la soo adaalinayo inay horyaalka dalka ingiriiska ama qaadaan ama meel wanaagsan ay ka galaan kooxda kubadda cagta ee manchester city wiilka ay ku duushay sergi aguero ayaa gool aad u qurux badan u saxiixay kooxdiisa qaybtii hore ee ciyaarta kubad uu u gooyey golayaha kooxda manchester kooxda liverpool ayuu shabaqa si wanaagsan ula helay hase ahaatee wax yar kadib qaybtii hore ee ciyaarta intii lagu guda jiray waxaa ciyaaryahanka ay ku duusho kooxda liverpool haysay dumani loo taagay calaamada guduudan kadib markii uu haraatay afka ka geliyay goolhayaha kooxda manchester city ciyaartuna waxay noqotay mid hal dhinac u socota oo liverpool waa lagu durduriyey oo shan iyo eber ayaa lagaga badiyey ciyaaryahanada hesus iyo sani oo gadaal ka soo galay ayaa goolasha kale ku farayareystay weliba sani goolka uu dhaliyey mid ka mid a waxa uu ahaa gool aad u qurux badan oo weliba u qalmay inuu noqdo goolka toddobaadka ciyaarta kadib tababaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool club oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu dhaliilsan yahay qaabka ciyaaryahan saydumaane ciyaarta lagaga saaray waxa uuna sheegay in haraatida uu ku dhuftay goolhayaha kooxda manchester city ay ahayd mid aanu ula kasaynin amaba ula kac ahayn waayo waxa uu sheegay club in ciyaaryahanku uu kubadda eegayey ee aanu goolhayaha u jeedinba sidaasi ay tahay waxaa kooxda manchester city ay halkaasi ka qaadatay saddex dhibcood taasi oo suuro gelisay haatan horyaalka dalka ingiriiska inay la hogaamiso kooxda kubadda cagta ee manchester united oo isku magaalada ka dhisan yihiin arsenaal oo guuldarooyin isxigala luudaysa ayaa gurigeeda ku ciyaaraysay waxayna saddex iyo eber kaga badisay kooxda a f c banmouth ciyaaryahan lakazet oo ay dhowr iyo konton milyan oo lacag ay kasoo bixiyeen ayaa gool aad u qurux badan oo goolashaasi ka mid ahaa u saxiixay kooxda brighton and hof albion oo ka mid a kooxaha heerka koowaad ee dalka ingiriiska sanadkan uun kusoo biiray ayaa goolkeedii amaba guusheedii ugu horreysay gaartay waxa ayna saddex iyo hal kaga badisay kooxda west bromwich albion everton gurigeeda lagu dharbaaxay oo tottenham hatsba ayaa saddex gool ka dhalisay ciyaaryahan harry kane ayaa saxiixay goolkiisii boqolaad muddadii kooxda tottenham hatsba u dheelayey laba gool oo ka midana isaga ayaa dhaliyey halka goolka kale oo ciyaaryahan arigson u saxiixay kooxda tottenham hatsba lester gurigeeda lagu garaacay chelsea ayaa ka badisay morata wiilkii sbain ay kasoo iibsatay kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa goolasha mid ka mida dhaliyey southampton waa la dharbaaxay gurigeeda ayaa lagaga badiyey oo laba iyo eber ayaa lagu qabtay tababaraha kooxda watford silver ayaa waxaad moodaa in uu la qabsanayo horyaalka dalka ingiriiska maba mar ka dambeysa oo sidii sanadkii hore kooxdii uu leylinayay serbida ugu noqotay aanay watford sanadkan serbi u aadi doonin stoke city guulihii manchester united ee gaar- ee gaaraysay maalmahan ayay waxba kama jiraan ka dhigtay oo bareeja ayay ku celisay laba iyo laba ah guriga britania stadium ay stoke city ku ciyaarto ayaa taageerayaal fara badani waxay u yaqaanaan gurigii cadaabka waxaadna moodaysaa sheekadaas inay dhabowday markii manchester united laba iyo laba bareejaha lagu celiyay weliba manchester oo kulamadii hore afar afar gool iyo wax ka badan soo dhiibaysay horyaalka dalkaasi sbain haddii aan si kooban u dulmarana kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo levante oo kulmay real waa la hakiyey mar kale toddobaadkan hal iyo hal bareejo ayaa lagu celiyey falangi atletica madrid ayay iyana bareejo ku celisay eber iyo ebera safiya saddex iyo bareebaar ayay ku dhafatay hayeeshee kooxda kubadda cagta ee barcelona oo la ciyaaraysa isbanyol ay isku magaalo degan yihiin ayaa murqaha la kala baxday oo shan iyo eber ku qabatay isbanyol ciyaaryahan leonel messi mucjisada kubadda cagta ee dunida ayaa goolashaasi saddex ka mid a dhaliyey waxaadna moodaysaa inuu leeyahay neymarow haddii aad naga tagtay barcelona kuma tabayso dambeele oo gadaal ka soo galana gool uu suwares dhaliyey ayuu u dhigay dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna intaa haynoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad nagala socotaan haddii wararkaasina ku dhaafan waxaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaly com haatanna gebagabadii idaacadda ayaan kusii siqaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa hee mid ka mid ah dhinacii heesaha
sidii xamash xamash ka buuraha xamayay xamaga cadaade xalaawaadii macaante adigu may xasuusanaysaa cishoodayo caashaqaagiiba xanuun weynigu abuure anigu xalaysee xawaaye adigu may xasuusanaysaa sidii xamash xamash ka buuraha xamayay xamaga cadaade xalaawaadii macaante adigu may xasuusanaysaa cishoodayo caashaqaagiiba xanuun weynigu abuure anigu xalaysee xawaaye adigu may xasuusanaysaa soo xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroose xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroose soo xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroose xasili soo xasili jacaylkeena soo xasili xishoodna qooxaynka ila qabo oy xalaal baan kugu aroose
waa xamash xamash iyo weliba codka fanaanka caaqiliyara dhegaystayaal waxay gebagabootay idaacaddii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantay si wada jirayd ku daadiinayaan ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo cabdixakiin maxamuud jirwac iyo dhinaca isku dubidridku inoo joogay bashiir abikar waxaanu idkaga tegaynaya guud ahaan babahda v o a sidaa iyo nabadgelyo
adaa xididada halba udhaha wadnaha xarun weyn ku yeesho naftaydana xero ku oote adigu may xasuusanaysaa xurmiyo adiga wanaagiyo cishiyo xubbi kuu qawaao duntuna haygu kaa xidhantay adigu may xasuusanaysaa adaa xididada halba ulaaha wadnaha xarun weyn ku yeesho naftaydana xero ku oote adigu may xasuusanaysaa xurmiyo adiga wanaagiyo cishiyo xubbi kuu qawaao duntuna haygu kaa xidhantay adigu may xasuusanaysaa حسيلي سو حسيلي تعالي كينا سو حسيلي وشوط النقوح إنك إلى قبر ويحل البنك وهو أروسي حسيلي سو حسيلي تعالي كينا سو حسيلي وشوط النقوح إنك إلى قبر ويحل البنك وهو أروسي حسيلي سو حسيلي تعالي كينا سو حسيلي